bismillahi raxmaan raxiim horta beesha v o a baan salaamayaa maadaama ay fursad ay furan tahay halkan aan kusoo booqdo casimaddiinana aan aqbalo sidaad ogtahayba dee wadalankan adduunku laba goor iyay shirarka guud ay yeeshaan ay iskugu yimaadaan xaruntani banka adduunka iyo i m f ta deed waxaan badi loo imanaya waa wadatashi inaan isweydaarsanno wixii maaragtay soo qabsoomay iyo lase xaaladuhu siday yihiin guud ahaan la warbixiyo annagana de xilligaas waxaa noo raacda mar walba shirarka guud ee amba bilateralka aan wada leenahay waxaa noo raacda talooyin amba lase wadatashi gaar noo ah intan aan gaarka u shaqayno barbar ahaanna waxaa noo barbar ah dalal amba hay-ado aan yakuna ilaaqaad aan leenahay oo maadaama ay adduunka ku dhanalkan ay imanayaan labadaa wakti aan wixii dana aan wada wadaagno amba aan rajeynayno inaan wadaagno aan ka wada tashanno sanadkan waxaa muhiimadda gaarka le waxa weeye sidii aan u abaabuli lahayn saaxiibadayo si kabooyinka dhaqaale wixii dhiman aan uga medhodhalin lahayn khaasatan xilligay noqoto dariiqyada iyo inta dariiqyadaas ku xidhaysa jabuuti iyo etoobiya jabuuti iyo soomaaliya xilligaa ka bilowda lowyacadda iyo somaliland alxamdulilah waxaan rajeynaynaa inay si wanaagsan ay noogu dhacday arrimahaas
marka hadda waxaad hadal qaaday waddada isku xiraysa jabuuti iyo iyo etoobiya oo kale waddadaasi halbowley u tahay ganacsiga labada wadan waxaa la sameeyey tareenno loogu talagalay inay howlahaas fududeeyaan ma shaqeeyaan hadda tareenadaasi tareennada waa shaqeeyaan ilaa iyo darajadii inay gaadho amba ay shaqayso ma joogto weli oo waan wada ogsoonahay taas waxa ugu wacanna badi waxa weeye waa meelihii ay xooluhu ay xilliga jabuuti laga qaado ay gaadhayeen dhinaca qaybta etoobiya ay noqoto khaasatan xilliga ay noqoto haamooyinkii dhismahooga magaalada hawaash lo oranayo oo wax alliya wixii haamaha maaragtay fuelka laku shubayey iyaanan weli dhammaan oo dee inuu ku xidhmo qaybteedana terminalkani horizon lo oranayo ee shidaalka lagu kaydiyo isaguna qaybtaa waa ka dhiman maye waxaa kaloo iyaduna u baahan inaa la biiriyo qalabka waxqaadka loogu talagalay ee rolling stock af ingiriiska aad ku tiraadaan oo iyaduna u baahan inaa si ballaaran loo biiriyo fikrado badan baan ka haysanaayo xilligaas waxaan jecelnahay inay private sectorku arrimahaas yaku ay qayb ka noqdaan yaa maalgelisayetoobiya iyo jabuuti hwaa sidaa weyaan afrika meelo badanaa deyma ka qaatay culayska ka haystan waxaa waaye dulsaarka zaa'idka ah ee laga qaadayo sidee deynta china ay u taabanaysaa dhaqaalihii jabuuti
de sidaad u og tahayba annaguna intaa ay deymuhu ay saameeyeen wax china u gaara maahan waa xilliga aada deymo dulsaarku uu dee commercial yahay amba afkeena aan ku odhanayno dowlad ahaan ka dowlad ahaan ma ma socotee riba ay dee commercial bank uu bixinayo taasi dee kulleyba culeyskeyga annagana wayna saamaysay waxay noo saameynaysa wax kalena ma ahine waa mashruucyo inay mandaqadda ay isku xidhaana ay dee jabuutina itaalkeygu uu yahay iska kooban yahay weli waxaa imanaya xilligaa deed mashruucyadaas haddii wax mashruucyo oo jabuuti un loogu talagala hadday noqdaan lacaga intaa la eeg looma baahdan inaa maalgelinta tareenka iyo lase railwayga iyo lase xadiidka aan galno ase ahaato waa arrin deed mustaqbal ahaan aada iyo aada muhiim u ah culeyskii nagu hayeenna deymahaasi runtii xilligay shiina noqoto si fiican bay noola saaciideen waa dal aan saaxiib nahay saaxiib dhow aan nahay iminkii haddana afar sannadood oo nafisa ayaan helnay waxaa jabuuti sidoo kale xarun ku leh maraykanka oo degan shiinaha iyo maraykankuna tartan dhaqaale iyo mid kaleba waa ay ku jiraan iyo saameyn gaar ahaana hadda africa oo kale sidee u maamul u kala maareysaan xiriirka aada la leedihiin shiinaha iyo kan maraykanka
labada waa waa martida iyada weyaan marti bay nooyihin labada iyaduba xilligaas martiduna deed waxay leedahay masab bay leedahay waxay leedahay xaquuqo waxay leedahay inay deed waxyaabo qaarkoodu u xadidana xilligaas jamhuuriyadda jabuuti maadaama ay jamhuuriyad madax bannaan tahay annaku aanan dhinacna aan u janjeerin laakiin danahayagu ay lafdhabarka ay yihiin horumarka jabuuti iyo sidii aan dalkayaga iyo dadkayagaba meel aan u gaadhsiin lahayn waxaan aragnay deed inay dantayadu ku jirto inaa labadooda iyo in kaleba ay nala joogaan